deegaanka kuudha ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid a meelaha ay dowlad goboleedka jubbaland ka hirgelisay adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada walow bulshada deegaankaas ay codsadeen in loo kordhiyo xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada haddana isbitaalka deegaanka kuudha ayaa mid bulshada u qabta inta badan adeegyada caafimaad ee muhiimka isbitaalka kuudha ayaa ka kooban dhowr qaybood oo kale ah qaybta hooyada iyo dhallaanka qaybta bukaan socodka qayb lagula tacaalo caruurta nafaqadarada ah iyo qaybo kale iyadoona dadka aan xaaladooda caafimaad wax looga qaban karin isbitaalka kuudha loo soo gudbiyo isbitaalka guud ee degmada kismaayo maamulaha isbitaalka deegaanka kuudha saalax maxamuud cali ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee bulshadu ka helaan isbitaalka cudurada ugu badan ee ay dadka ka daaweeyaan iyo haddii ay jiraan baahiyo caafimaad oo deegaanka ka jira xarunta caafimaadka kuudhaa waxay kooban tahay dhowr qeybood qeybta koowaad waa qeybta hooyooyinka loogu talagalay hooyooyinka uureyda nuujinta iyo dhalmada qeybtaas oo fulisa shaqooyin fara badan waxaa kamid shaqooyinka ay qabata in lala socdo caafimaadka hooyada uurka leh caafimaadka ishaga cunuga calosha ku jira foytaska talaalka hooyada in la diyaariyo hooyada loo diyaariyo isheegay dhalmo oo safe ah delivery loo diyaariyay qeybta kale waxaa waye qeybta caruurta oo ka kooban saddex qeybood qeyb caruurta lagu daaweeyey oo cudurada lagu daaweeyey qeyb oo nafaqadarada qeybta nafaqadarada waa isheeg waxaan daaweynaa laba qeyb qeyb oo nafaqadara heerka hoose oo safiirka ah iyo waxaan daaweynaa qeybta oo nafaqadara heerka dhexa qeyb saddex qeybta saddexaad oo ilmaha nafaqadara xadhaafka ah oo calaamadaha complicationka wata waxaan waa rivaargalina kismaayo u dirnaa istaalka weyn qeybta dhexena buskudka oo balaam saabka loogu tirigalaan siinaa qeybta dhexdhexaadka oo adigu ugu dambeyso oo safiirka ahna waxaan siinaa isheeg buskudka balaaminaadka ee loogu tirigalay qeybta kale waa qeybta talaalka oo loogu tirigalay ilmaha shan sana ka yar talaalada caruurta isheeg stoogooda waa inuu dhameystiran yihiin kulli waa wada haynaa ilmahana full waa loogu sameeya oo talaalka cunuga inuu dhameystay in kale oo full ishag immunization cunugu inuu helay in kale aan ku xaqiijinaa qeybtaas qeybta kale underfivekana cudurada guud oo caruurtan ku daaweynaa qeybta kale oo over fiveka oo dadka weyn o b d dadka weyn loogu tirigelay bukaan socodka ayadana oo haynaa oo cuduro kala duwan aan ku daaweyno waxaa kamid ah cudurada mentalka kamid ah oo dadka maskaxda iyo isheeg nabarada qabatiinka qabo camal caafimaadka guud ee deegaanka aad bay u fiican yahay hadda marmar waxaa dhacda inuu shuban dilaaca oo kale waana waqtiyada kuleelka ama waqtiyada roobka ay horleeyihiin isbedelka cimilada ay imaada lakiin hadda waqti hadda xadarkan ku jirna aad u fiican yahay waa hadda cuduro cusub ama intaan marka hore cuduro arki jirnay numberka weyn mise number badan oo cuduro aan aragno ma lahan cudurada u badanna waxaa kamid ah cuduradan isheeg ku dhaca kaalimareenka oo u badan dadka waaweyn cudurada kale waxaa kamid ah cudurada maqaarka ku dhaca waxyaabaha u badan waa anan keli waxaan qabno waxyaabaha dhan cudur kale oo u badan waxaa waaye cudurkan goryaanada ilmaha ku dhaca bulshada ku nool deegaanka kuudhaah iyo deegaanada kale ee u dhadhow ayaa kuwa ku xiran isbitaalka deegaankaasi oo ay ka helaan adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin